waa se goorma marka uu qaadanayaa in lam yakaf fitnatan haddaanu ka baqanaynin fitno wax fitno ah iyo dhibaato iyo mashaqa meeshaa inay ka timaaddo haddaanu ka baqanaynin wuxuu leeyahy shaygiisi inuu qaato haddii fitno wailaa haddii kale oo fitno iyo dhibaata ay ka imanayso hadduu masala shaygii isagu siree xoog ku qaado shaygii xoogga laga haystay hadday fitna ka imanayso wajaba rafcu ilaa qaadin waxa waajib ah in qaadi loo kor yeelo qaadi iyo ciddii wax laasimin karaysee qofkan xoog wax kaga qaadi karaysaba in loo kor yeelo ayaa waajibah waajibadaasina macnaha loogama jeedo hadduu u kor yeeli waayo wuu ku dambaabayaaye wuu iskaga tegi karaa maba weeyaane laakiin macnaha wuxuu jeedaa keligii ma qaadan karo ee waxaa laga maarmaanaya in qaadiga u kor yeelo ee hadduu u kor yeeli waayo wuu dambaabayadaas macnaha halkaa wajabadaa loogama jeedo oo rawdaha iyo falaabudda min arafci ila alqaadi ayay muxararka iyo lahaayeen waxaa laga maarmaana in qaadi loo qoriyo ma hadday qaadashadiisa fitna ka imanayso cayn baynu nidhi hadda wuxu uhi ow daynan waxaanuu ku mutay qofka waa dayn xaalla-a buu ku leeyahay calaa hayri mumtanicin min aladaa qofkaa uu ku leeyahayna waa qof aan bixinta diidanayn calaa hayri mumtanicin min aladaa diidmada iyo bixintiisana waa mid aan diidanayn taalabahu bihi wuu ka dooni waarisiiba odhan waxa ii day si uu bixiyo walaa yaxilu xalaalnama aqdu shayin lahu wax uu leeyahay ninkaa uu daynta kule inuu qaataana ma banaan bacdaaba isagiiba ku ogol yahay inuu ku siiyo yacni anaa meelaha adhigiisa ka eeganaya ama waxu kalu leeyaan eeganaya waan dhufsanayaa taasi ma bannaana maxaa yeelay qofkii hadduu wixii ku ogol yahay dayna aad ku lahayd halka uu doono ayuu ka bixin karaa halka uu doono ayuu ka bixin karaa aw calaa munkirin aw istaxaqa daynan calaa munkirin dayn buu ku leeyahay nin diidan walaa bayinata lahu wax markhaatiyana ma haysto ninkiina waa diidnay aakhada jinsa xaqihi min maalihi wuxuu qaadan markaa jinsa xaqihi xaqigiisii uu ninkan ku lahay uu ka dafirsan yahay jinsigiisoo kale u qaadan min maalihi kaa ka haystuu ku leeyahay maalkiisuu ka qaadan wakadaa hayra jinsihi waxaan jinsigiisii ahayna uu qaadan karaa in faqadow hadduu jinsigii xaqiisa waayo xaqiisii wax la jinsiya hadduu waayo wixii kaluu hela ayuu qaadanayaa bacdamaaba ninkiina uu diiday markhaatina aanu haysan waayo dariiqo kale wixiisii kusoo xasashallan karo ayaan jirin calmadhabi haddaan qabanno ow calaa muqirin buu ku leeyahay waa nin qirsan mumtanicin laakiin diidan inuu bixiyo wuu qirsan wixii lagu leey laakiin ma bixinayo ow munkirin ama aban inkirsan buu ku leeyahay walahu bayina taa hore markhaati baan jirine halkan markhaatuu haystaa fakadaalika sidaasoo kale weeyaanoo istiqlaal ahaan iyo la keliyoobid wuu qaadan karaa keliyoobid ahaan wuu qaadan karaa maxaa yeelay mar hadduu qofkii qirsan yahay ase u diidan yahi ama uu diidan yahay laakiin markhaati u haysto wuu qaadan karaayo dee masalan maxkamadaa iyo qaadigaa iyo qarash iyo wakti lumis iyo wax badan baa ku baxaya waqiila waxaa la yajibu rafcu ilaa qaadi me wuxuu leeyahay mar hadduu markhaati u haysto wixiisii qaadiga ka ag sugayo qaadiga ha u koriyo waidaa jaaza markuu bannaanaado alaqdu qaadashadi falow waxaa u sunaaya kasru baabin albaab inuu jebiyo wa naqmu jidaarin gidaar inuu dalooliyo oo laa yasilu lmaala biyaha laa yasilu lmaalu laa yasilu lmaala aanu ku gaadhaynin ilaa bihi isaga mooyaane ama laa yuusalu maal aan lagu gaarin ilaa bihi isaga mooyaane uma intaa dabadeed almaaquudu ka la qaaday ee min jinsiha iyo tamallaku u mulkin wa min hayrihina yabiicuhu u iibin waqiila waxaa la yejibu rafcu in loo kor yeelo ayaa waajiba ilaa qaadin yabiicuhu qaadi iibiya walmaaquudu kaa la qaaday madmuunun caleyh isagaa lagu magdhabi filasaxi madmuun ayuu ku yahay fayadmanhu uu magdhabi inta lifa hadduu dhintay qabla tamalluki intaanu mulkin wa beycihi iyo ibintiisa ka hor walaa yaqudu qaadana maayo fowqa xaqihi xaqiisa wax ka badan in amkanow hadduu u suurto gelaya aliqtisaaru inuu ku gaabsadaa walow wuxuu leeyahay akdu maali hariimi hariimihi kanuu daynta ku leeyahay ku ku lahaa maalkiisa inuu qaataa buu leeyahay waxau sheekhu yidhi shaygii haddaba la qaaday wuxuu yidhi sheekhu may halka hore waydaa jaaza markay bannaanaato ninkii mustaxiqee mutay alaqdu qaadasho masalooyinkii aynu ka soo hadlaynay inu qofka isagoon qaadi gaadhsiin buu wixiisii laga haystay qaadan karaa masalooyinka aynu sidaan nidhi falahu kasru baabin wanaqbu jidaarin laa yasilu lmaala ilaa bihi laa yasilu lmaala ilaa bihi wuxuu leeyahay mar haddii wixii inuu qaataa ay u bannaan tahay dee qalkii albaabkii waa kusoo jebin karaa gidaarkii wuu daloolin karaa oo wuu ka dhex dusi karaa mar haddii aanu xoolihiisa halkaa yaallayn nidhi inuu qaato ayaa u bannaan si kaleu ku gaaraya aanay jirin albaabka inuu jebiyey inuu gidaarkii u dalooliyo buu leeyahay maxaa yeelay qofka dee shay mutaa wuxuu ku gaarayana wuu mutaa wixii markaa alla uu ku tegsiiyana dee magdhabi maayo dee waa sidii ninkii saahilkaa oo kale haddii aanad iska joojin karaynin waxa dee faraska iyo awrka iyo waxa wato disho mooyaane haddaanad wax kale iskaga too- joojin karaynin dee lama magdhabaynin daa wuxuu sheekhu yidhi uma alma'kuudu min jinsihi wixii la qaaday ee ninkaa xaqa lahaa uu qaatay ee jinsigiisa ah masalan dee beriis buu gulaa beriis buu qaaday yatamallaku wuu mulkin wuu mulkin waan milkiyey buu odhan dabeedna saasuu ku milkinaya xaqiisii ayuu kaas ka bedel noqonaya wa min ayri walmaakuudu min kayrihi kii la qaaday ee min hayri jinsihi jinsigiisi aan ahayn masalan lacag buu kulahaayoo dee raashin buu ka qaatay gadbad buu tun ka horritay yabiicuhu wuu iibin isaga ayaa iibinaya wa qiila waxaa la yajibu rafcu ilaa qaadi yabiicuhu qiilna wuxuu leeyahy me waxa waajiba in qaadi iibiyo loo kor yeelo in la yidhaahdo maxkamadda inuu geebdhaa qaadi o ninkaa lacag baan ku lahay wax kale waan ka waayo gadbadaasaan xalay ka soo jiitay dee iibiyo waxayga iga jar maxaa yeelay dee waa maalulgayro kuma tasarufi kara buu leeyahay naf ahaantiisa waxaa kaluu sheekhu uhi walmaaquudu kan la qaaday madmuunun calayhi kan qaaday baa damaankiisa ay ku jirtaa oo lagu magdhabayaa fila sax haddaan qabanno fayadmanuhu in talifa qabla tamallukihi wa baycihi haddaba shaygii uu qaaday hadduu dhinto intaanu milkinin iibinna de isagaa magdhabayaa isaga ayaa magdhabaya war shaygiiba intaan sii wada inaan milkin amaba aanan iibinin ayuu dee jabay oo waxba layguma leh ma soconayse e shaygaasi mar hadduu isagu soo qaatay isagu damaankiisa galay dabeedna isaga ayaa damaanaya xilligaa uu qaaday iyo xilligaa uu dhintay qiimihii ugu badnaa ayuu soo maray ayuu ku qaaday maxaa yeelay dee wuxuu ku qaaday idankii maaliga la-aantii taaniga wuxuu leeyahy asax baynu nidhi ma magdhabaya haddaanu gabadfal ku samaynin maxaa yeele wuxuu u qaaday dee waxan inuu xaqiisii ku gaadho shaarica ayaa u idmay inuu qaato oo dee maaligii oo idmay oo kale ayay ka dhigan tahay waxaa kaluu sheekhu uhi walaa yaakudu fawqa xaqi in amkanahu liqtisaar ma qaadanayo xaqiisa wax ka badan in amkanahu hadday u suurto galaysa aliqtisaaru calaa xaqi inuu xaqiisii ku gaabsadaa mar hadduu intuu lahaa uu qaadan karayo waa inaanu ka badinin maxaa yeele maqsuudkii ayaa dee ku casilaya hadduu wax dheeraada qaatana dee wuu magdhabayaa zaydkaasoo isaga ayaa tacaddi ku sameeyey haddii kale u suurtogeli weydo wax ka badan maayo dee waxaa ka badan unbuu qaadano wixii samooyinta kale uu iska soo celin markaa walow waxa kaluu leeyahay buuhi akhdu maali qariimi qariimihi ku isagu qaanta kulahaa kuu ku sii lahaa xoolihiisa inuu qaato ayuu leeyahay misaal ahaan wuxuu inoogu misaaliyey masalan ninka zayd la yidhaahdo ayaa camar wuxuu ku leeyahay dayn camarna nin bakri la yidhaha buu lacag kale kusii leeyihi markaa zayd wuxuu ka qaadan karaa xoolihii uu camar ku lahaa bakri buu ka qaadan karaayoo dee camar uu kusii leeyahay isna walahu akhdu maali qariimi qariimihi kuu isagu qaanta ku lahaa kuu kusii leeyahay xoolihiisa inuu qaataa buu leeyahay waxaase shardiga shuruud dhowra ayay u dhigeen mid weeyaane hortu marka uu kaa u qaanta ku leeyahay usii tallaabayo kanuu isagu qaanta ku leeyahy waa inaan xoolo u leeyahaynin markuu wuxuu leeyahay uu waayo ayuu kuu qaanta ku lahaa u tallaabo kan hariimkaa kana qaanta ad ku leedahay ka kale uu kusii leeyahayna waa inuu mumtanic yahay ama jaaxid yahay nin diidan waa inuu yahay ila haddii la iskama weerari karee dee kan qaadayaana waa inuu daayana waa inuu laysla og yahay oo masala kan qaadayaa dee uu ogeysiiyo wuxuu u qaadayaa inay tahay daynuu camar ku lahaa bakar wuxuu uga qaadaya daynuu camar ku lahaa si aanu ninkani u dhamcin kii camar lafdiisina waa inuu ogaadaa camar lafdiisina waa inuu ogaadaa oo waxaa camarna u ogaanayaa kan lafdiisana la ogeysiinayaa dee hadduu kani iska dhaco oo bakar ka qaato zayd waxaa laga yaba inu camarna yidhahdo haddana isii oo ninkii laba jeer dayntii laga wada qaato marka waa inay isla wada og yihiin macnaha la ogeysiiya waladharu adar waxa weeye ana almuddaci man yukhaalifu waa kuu khilaafsan yahay qowluhu aldaahir wاlmudaca calayhina man yuwaafiquhu waa kuu waafaqsan yahay faidaa aslama zawjaani markay islaamaan qabla waطin oo faqaalu ilaa aslamnaa macan fanikaaxu baaqin waqaarda inay tira murataban fahuwa muddacin muddaci weeye marka baabu dacwo la joogo waxaa la yidhaha mudduc iyo muddac calayhi waxaan mudducu wuxuu leeyahay markhaati muddaca calayhiguna yemiin baa lagu leeyahay iyo jawaab haddaba dad baa ku yimi anaa mudduciya anaa mudduciya ayaa ka dhacday ama m keebaa mudduciya mudduci mayhi iyo mayhi baa ka dhacday seed u kala saari kartaa ilaa meeshii xugun baa ku tacalluqo ninkii mudduciga waxaa la doonaya hadalkii inuu bilaabo wuxuu sheeganaya sheegto kan kalena waxaa laga rabaa jawaab sideed u kala saari markaa haddaba wuxuu inoo sheegayaa ka mudduci la yidhaha ka muddacaaleyn la yidhaha kitabka inoo kala sheegaya wuxuu uhi sheekhu ninka mudduci la yidhaahdaa man yukhaalifu qowluhu daahira waa ninka uu khilaafsan yahay hadalkiisa daahirkee muuqata hadalkiisu ka uu khilaafsan yahay weeye sida daahirkee muuqata mudduciguna muddacalayhiguna waa ka uu waafaqsan yahay qowlkiisa iyo odhahdiisa sida daahirkee muuqata maalan dee nin zayd la yidhaahdo ayaa dayn sheeganaya wuxuu sheegay in camar la yidhaahdo camarna ma oggola keebaa mudduciya keebaa si muddacalahiya waxaanu leenahay zayd baa mudduciya maxaa yeelay qowlkiisu wuxuu khilaafsan yahay sida daahirkee muuqato ninkan inaan waxba lagu lahayna eeg ninku markuu halkaa iska taagan yahi waa beri waxba laguma leh kaasaa asala markaa qowlkan ninkan wax u sheeganayaa wuxuu khilaafsan yahay asalkaa iyo sidii daahirka ahayd marka waa mudduci kan isaguna waar waxba layguma lahana asalkii iyo sida daahirkaa buu waafaqsanya waa muddaca calayhi markaa mudducigu waa ka uu khilaafsan yahay qowlkiisu sida daahirkaa muddaca calayguna waa ka waafaqsan yahay adhar baynu nidhi muqaabiluladharku qaab kaluu dhigayaa muqaabiluladhar wuxuu leeyahay mudduci waxaa la yidhaahdaa ninka hadduu aamuso dee layska daynayo in waxba loo dabagelaynin loga kacona dhaaf u weyn haddii isagu aamuso waa layska dayn muddaca calayhiguna waa ka hadduu aamuso aan laga hadhaynin war ka jawaab baa laley maxaa ku aamusiiyey haddaba labada qowl ma sii kala foga laakiin meelaha qaarkood ayay ku kala baydhaan masaladanaa ka mid a masalooyinka ku kala baydhaan wuxuu uhi faidaa aslama zawjaani laba isqabaa islaamay qabla watin se laba gaal bay ahayenoo dee nikaaxa gaaladiinu saxiixiyo waataynu soo marnay haddii dee wixii islaamku u sugayey hadday laba isqabay islaamaan qabla watin ayagoon isu galmoonin ayay islaameen dee haddii waanataynu soo tilmaamayna islaamnimada iyo riddada iyo hadday qablalfurqa tahay tanajasat ilfurqa waa taynu marka waa la kala dhaqaaqayaa qabla watin bay islaameen zawjkii ayaa wuxuu yidhi mar baynu wada islaamnay ashahaadadeennu mar bay naga soo wada baxday nikaaxi waa dhexdeenna waa baaqi ayana waxay tidhi waxba kama jiraan kala mar baynu islaamnay adaa horreeyey anna saacadaaba kaa dembeeyey wax guuro inoo dhexeeya ma jira waynu kala dhaqaaqnayna kala wad bay tidhi keebaad markhaati keebaa mudduciya keebaase mudda calayhiya fa huwa haddaba ninku muddacin ninku waa mudduci qowlkii adarka haddaan ku socono ninkaa mudduciya maxaa yeelay dee inay islaamnimadu mar wada dhacday oo hadalkooda ka soo baxday waa khilaafu daahir se muuqatay khilaafsan tahay iyaduna waa muddaca calayhi oo dee hadalkeedii baa ayaa daahirka u dhow oo inaan dee isku mar waxaan aanay ku dhawaaqin kaasi waxa weeye waa qowlkii adharka ee nidhi mudducigu waa man yukhaalifu qowluhu daahira muddacaliguna waa man yuwaafiqu haddaynu qowlkii labaad ku soconno ayadaa mudduciyad noqonaysaa ayada ayaa mudduciyad noqonaysa oo dee ayada hadday aamusto dee waa layska sii dayn oo cid wax u raacaysaa ma jirto ila iyadu waxay leedahay guurba ma jiro waanu kala dhaqaaqnaye isagina dee waxbuu sheeganayaa guur baa baaqiya buu leeyahayoo isagiina la sii dayn maayo alaydu waxay sheeganaya nikaaxi inuu fasakmay haddaba labada qowl qowlka hore haddaan ku socono zawjada ayuunbaa dhaaranaysa ilaa isagii mudducii buu ha markhaati ma haysto ayada unbaa dhaaran nikaaxina waa kor noqonaya kan labaadna zawjka ayaa dhaaranaya guurkiina waa sii jiraya guurkiina waa sii jiraya marka qowlka labaad waxaan idhi ayadaa ayadaa mudduciyada isaguna muddo caleyhi buu noqonaya maxaa yeele ayada haddii la yska sii daayo iyada hadday aamuso dee waa la yska dayn laakiin isagu hadduu aamuso la sii dayn maayo oo iyadu dee guurnooma dhexeeya iladu halkaasi maraysa isagii baa wax dheeraada sheeganaya wa mataa waktiga haddaba intaa ka soo gudubo iddacaa uu sheegta naqdan lacag ushturida waxaa la shardiya bayaanu jinsin inuu sheego wa nawcin iyo wa qadrin iyo wa sixatan iyo wa takasuran waa inuu sheegtaa in ikhtalafat bihimaa qiimatun hadday isu khilaafayso aw caynan buu sheeganaya tandabitu ka xayawaaninba weyne wasafahaa bisifati salam buu ku sifayn waqiila waxaa la yejibu waxa waajiba macaha dikrulqiimati inuu sheego fain talifad hadday dhimato wahiya mutaqawimatun ay tahy wajaba dikrulqiimati qiimaha in la sheego ayaa waajib ah baabu kitaabu dacaawa dam walqisaama ayaynu ku soo marnay shuruudda ay dacwadu leedahay oo aynu kusoo tilmaanay in la lixin ay tahay halkan laba shardi ayuu inoogu sheegayaan labadaa shardi waxaa ka mid ah dacwadda ninku markuu sheeganay macluumo waa inay tahay macluuma mid la garanayo oo cad waa inay tahay wuxuu leeyahay haddaba sheekhu matadaca markuu shaksi sheeganaya day naqdan lacag buu sheeganaya ushturida waxaa la sheegay bayaanu jinsi inuu jinsigeeda caddeeyo lacagta ma dahab bay ahayd ma fidlay ahayd ma dollar bay ahayd ma dinaar bay ahayd waa nooci nooceeda waa inuu sheegaa wa qadran qadarkeeda waa inuu sheegaa inta ahayd kunin ahayd boqolin ahayd lacag baan u sheeganaya uma wa sixatan wa takasuran yacni lacag dee markaa la jaro madruub ah iyo lacag markaa dee burbura mid ay tahay waa inuu kala sheega in ikhtalafat bihimaa qiimatun hadday qiima isu khilaafayso waa in waxaasoo dhan la kala sheegaa haddii kaluu idhaa lacag baan sheeganaya dacwaddiisu masmuuco maaha wey laba dhegaysan maayaan la dhaafo wey aw caynan buu sheeganayaa tandabitu cayn koobmaysa la koobi karo ka xayawaani waaba neef xoolaa wasafahaa bisifati salam sifadii salamka ayuu ku sifaynaya waxaan sheeganayaa neef caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaa oo daadiisu hatay yani waa inuu wada sifeeya wa qiila waxaa la yejibu macahaa dikrulqiimati waliba cayntaana waa inuu qiimaheeda sheega ula neefka geelaan sheeganaya qiimihiisu waa intaa waa inuu sii raaciyaa fain talifad hadday dhimato shayguu sheeganayay wahiya mutaqawima wixii la qiimayn jiray in ay tahay mutaqawimka wajaba dikru lqiima qiimihii waa in la sheegaa maxaa yeelay dee markay dhimatay wixii waajibayey wey ow nikaaxan buu sheeganayaa lam yakfi kuma filla al ilaaqu inuu idlaaqa cala sax haddaan qabno bale yaquulu wuxu odhan nakaxtuha waxaan ku guursay biwaliyin murshidin iyo shaahidii cadli wa ridaaha iyo raali noqosheeda in kaana yushtaradu haddii la shardiyey fain kaanad amatan hadday addoon tahay hadday addoon tahay fal asaxu wujuubu dikri lcajzi waa inuu sheegaa inaanu karayni can tawlin meher nag xor wa khawfi canad iyo zine ka baqadki aw caqdan maaliyan buu sheeganaya ka baycniya wahibatin ba weeyaane ka fal ilaaqu ayaa ku filan filan saxeedaan qaban waxau sheekhu yidhi hadduu ninku sheeganayo guur waa inuu yidhaah waa inaanu odhan gabadhaydii waa gabadhaydii ama xaas baan markaa u sheeganayaa inay ii tahay sidaa odhan maayo dacwad noqon maysa laga dhegaysto taasi waa inuu yidhaahdaa nakaxtuhaa biwaliyin murshidin waan guursaday gabadhan weli murshida murshidka hadda waxaa looga jeedaa dee qof wilaayo u cunnamo oo rushdi galay weli welinimo u cunnama ayaa ii guuriyey washaahidee cadlin laba markhaati oo caadilina ka markhaati bay ahaayeen sidaasaan gabadha nikaaxeeda ku sheeganaya waa inuu yidhaahdaa wa ridaahaa raalli ahaanshaheeda waa inuu sheegay in kaana yushtarad haddii la shardinayey oo masalan gabadh carmalahoo kale ay ahayd oo dee hadal cad kuwii lagu meherinayeyna iyadoo raalli ana waan guursaday waa inuu yidhaahdaa laakiin hadduu yidhaahdo waa afadaydii uun laga aqbali maayo taa laga dhegaysan maayo fain kaana amatan hadday haddaba addoon tahay addoon waxaanu sheeganaya guurkeeda waa addoon fal asaxu asax waxa weeye wujuubu dikri lcajzi can tawlin waa inuu sheegaa inuu ka caajisay can tawlin meherkii naagti xor taha ilan shardigu wuxuu ahaa naag xora inuu meherkeed kari waayo iyo inuu sino ka baqdo labadii shardiya addoonta lagu guursanayay marka waa inuu sheegaa dikru lcajzi wujuubu dikri lcajzi can tawlin wa khawfi canatin zina inuu ka baqdayna waa inuu sheegaa addoontaa waa canguursaday anoo naag xora sadaaqeed helaynin isla markaa zinana ka baqanaya waa inu yidhahdo aw caqdan maaliyan ama wuxuu sheeganayaa gunud wax la guntay oo xoolaa masalan wax heshiis ayuu sheeganayaa ka baycin iib buu sheeganayaa wahibatin hibe ayuu sheeganayaa ka far idlaaqu filasax iyadoo in la idlaaqa ayaa iska bannaanoo iibkaasaan sheeganaya inaan ninkaa waxaa ka iibsaday baan inaan ka iibiyey baan sheeganaya inaan waxaa ii hibeeyey baan sheeganaya waman qaamat calayhi bayinatun ninka markhaati lagu soo ogo ee markhaatiyu ku kaco laysa lahu ma sugnaanin taxliifu lmuddaci inuu dhaafsoono ee fa in iddacaa hadduu sheegta addaan aw ibraa'an aw shiraacayn inuu iibsaday aw hibataha inuu hibeeyey wa iqbaadaha inuu qiblootiye xallafahu wuxuu ku dhaafsan calaa nafyihi wakadaa low iddacaa hadduu sheegtana waa lamid cilmahu inuu og yahay bifisqi shaahidihi shaahidkiisa faasiqnimadiisa aw kadibihi ama beentiisa fila saxi haddaan qabano waxau sheekhu yidhi qofka lagu soo ogo markhaati qof baa wax sheegtay qof buu u sheegtay waxa la yidhaha caddaynkee markhaati kee laba markhaatiu soo ogay qofkaa markhaatigu wax ku furay laysa lahu ma sugnay taxliifu lmuddaci muddacigi inuu dhaafsado isagoo markhaati soo taagay oo laba markhaati u furay inu haddana iigu dhaaray inaad waxaa igu leedahay male maxaa yeelay dhaartuna waa xujo gaara oo wax lagu sugo markhaatiguna waa xujo gaara markaa markhaati baa ku sugay xujo labaadoo dhaara ninkii laguma lagama dooni karo sharci ahaan laakiin fa in iddacaa buu yidhi haddii uu sheeganayo intii markhaatigu ay ku kaceen ee ay yidhaahdeen ninkaasi isagaa masalan aqalkaa lahaa ayaanu markhaati ka nahay ayuu dhinac kale u rogo wuxuu yidhi adda'an dee waan waan u bixiyey buu yidhi oo wixii igu lahaa lacagtiisii waan siiyey ibraa'an buu yidhi wiiga daayey dayntii cayntii igula waan siiyey wiiga daayey ow shiraa caynin ama shaygii waa taan ka iibsaday isagu markuu lahaa baa ogeydana waa taan ka iibsaday ow hibataha wa iqbaadaha waar waa kii ii hibeeyey gacanta ii geliyey buu yidhi xallafahu wuxuu ku dhaarsan calaa nafyihi waxa uu sheegayaa inaanu jirin ayuu ku dhaarsan karaa eegooye markhaatiyadii waxay yidhaahdeen ninkan isagaa shaygan lahaa isagiina wuxuu uhi waan furay shaygan inuu lahaaye laakiin wuu isiiye wuu iga iibiyey marka wuu ku dhaarsan karaa war hore waa taasoo anba oon kuu qarsan ad lahayn inaanad iga inaanan ku siinin waxaagii inaanad iga iidaynin inaanad waxaa ii hibaynin ku dhaara hadduu yidhaahdo taasi waa u bannaan tahay taasi waa u bannaan tahay markaa haddii markhaatiyadu xataa ay yidhaahdaan masalan annagu waanu ogeyn shaygan inuu lahaa laakiin ma gara inuu iibiye inuu hibeeyey toona wuu ku dhaarsan karaa taana inaani milkigiisa ka bixin inaani milkigiisa ka bixinna waa lagu dhaarin karaa haddii masalan nin dayn lagu lahaa dee markhaati ay sugto caydnimadiisa ninkii daynta laha inuu dhaa iigu dhaaro waxa laga yaaba wax qarsoon inaad haysatee taasina way bannaan tahay wakadaa waxaa lamid low iddacaa cilmi oo hadduu sheegto ninkan la doodaya muddo caleyhigii cilmahu inuu og yahay ninkan muducigii bifisqi shaahidihi shaahidkan uu kusoo tagay inuu faasiqeeye aw kadib ama inuu been sheegayo war hadda markhaatigeedu waa tay inuu beenaalo yahay waad garanaysaa war hadda inuu faasiq yahay waad garanaysaa waa lagu dhaarin karaa markaa inaanu ogeyn ninkan muducigii markhaatigiisu inuu faasiq yahay iyo inuu beenaalo yahay toor fila saxi haddaan qabano hayr hadduu qira dee dacwaddiina waa buraysaa waida stamhara markuu kaadin doono liyaatiya si ula yimaada bidaaficin wax dafciya umila alaaata ayima saddex maalmood baa loo kaadin waxau sheekhu yidhi ninkii markii markhaatigii ku dhacay ayuu wuxu uhi war halay kaadiyo anna waxbaan la imanaya halay kaadiyo liyaatiya bidaaficin si uu daafic ula yimaado wax ka dafciya markaa daafica waxay leeyihiin masalan muqriga iyo kulli waxay wada dhigayaan oo addo ama ibro ah inuu wixii bixiyey ama uu ka daayey baan soo caddaynaya ama inuu iga dayey ama inaan bixiyey xaashiyada icaanatu aalibiinku yani waxayna bidaaficin bibayinatin daaficin ba odhanayaa markhaatina xataa wuu soo ogi karaa markhaati wuu soo ogi karaa uu ku beeniyo arrinkaa oo fiqsunuba wuxuu odhanayay ninka marka markhaati ku istaago laba arrimood buu leeyahay inuu shuhuuddaa dacniyana wuu leeyahay markhaati inuu ka horgeeyo uu shuhuuddaa ku beeninayana wuu leeyahay markaa hadduu yidhahdo waar daafic baan la imanaya halay kaadiyo uhmila alaaata ayam saddex maalmood baa loo kaadiyo walow idacaa hadduu sheegtay riqa baaliqin mid baaliqa addoonnimadii buu sheegtay fa qaala ana xorun buu uhi falqowlu qowl huweye ow riqa sagiirin buu sheegtay laysa fii yadihi lam yuqbal la aqbali maayo ilaa bibayinatin markhaati mooyaane ow fii yadihi buu ku jiray xukima lahu bihi waa loogu xukmin in lam yucraf haddaan la garay istinaaduha ila iltiqaad inay gacantiisa ku tiirsantay falawan kale sagiiru hadduu inkiro wahuwa mumayizun uu yahay fa inkaaruhu laqwun weeye wa qiila waxa lay ka baaliqin weeye walaa tusmacu la dhegaysan maaya dacwaa daynin mu'ajalin fil asaxi asax haddaan qabano waxau sheekhu yidhi hadduu nin sheegto riqa baaliqin waa waxaan iminka jireen baryihii hore jire qaangaar mid qaangaara buu addoonnimadiisa sheegtay waa addoon buu yidhi kii lalaha u addoon ana xorun buu yidhi falqowlu qowluhu hadalkiisu kaa yidhi xor baan ahay falqowlu qowluhu hadalka la aqbalaya waa hadalkiisu isagun baa loodhan dhaaro deetana waa laga dhaqaaqi aw riqa sagiirin mid yar buu addoonnimada sheegana wuxuu lehay kan yar waa addoon laysa fii yadihi isagu kan sheeganayaana gacanta kuma hayo lam yuqbal ilaa bibayina markhaatimo iyo wax kale lagaga aqbali maayo maxaa ilaha asalku waa inaan milki jirin oonu lahayn aw riqa sagiirin buu sheegtay fii yadihi mid yaruu gacanta ku hayuu sheegtay addoonnimadiisa xukima low bihi gacan kuhayntaasaa loogu xukmin laakiinse waa goorma in lam yucraf haddaan la garaynin istinaaduhaa gacantiisani gacan kuhayntiisani inay ku tiirsan tahay ila iltiqaadi soo qaadid isagoo lumay uu helay oo uu soo qaaday haddaan la ogeyn gacantiisu inay ku tiirsan tahay yacni marka waa loo xukmin haddiise la og yahay gacan kuhayntani inuu helid uu soo hela yahay loogu xukmin maayo in lam yucraf haddaan la garay istinaaduha gacantiisu inay ku tiirsan tahay ila iltiqaadi soo qaaday isagoo laqiid oo la tuuray falawan kara sagiiro haddaba kii yaraa hadduu yidhaha addoon ma yihi wahuwa mumayizun waxna kala garanayo fa inkaaruhu laqwun inkaarkiisaasi waa laqwiyo dee qaangaar maaha wa qiila waxaa la ka baaliqin baaliq ayuu la mid yahayo inkiraaddiisaasi waxbay faa'iidaynaysaayo ninka sheeganaya markhaatiun baa loogu xukmin karaa shardiga labaad ee dacwada waxa weeye shuruudda oo sheekhu halka inoogu sheegayo waa inay dacwaddani mulsimo tahay dacwaddani mid wax laaziminayso qof wax lagaga qaadayo waa inay tahay walaa tusmacu dacwaa lama dhegaysanayo markhaati walaa tusmacu dacwaa daynin mu'ajalin dayn mu'ajala dacwaddiisa la dhegaysan maayo sida saxi haddaan qabanno masalan nin baa dayn bay isku leeyihiin dayntaa waxay muddaysteen shan sannadood kadib inay kala qaataan maantuu dabeedna dacwad soo oogay walow markhaatiba ha u hayee mar hadday dayntu mu'ajalo tahay dacwaddeeda hadda la dhegaysan maayo markay wakhtigeedii gaadho mooyaane maxaa yeelay hadda haddii la xukumo wax la kala qaadanayaa ma jirto oo dee mu'ajalnimadii baa taalla masale wuxuu le waxaan sheeganayaa dayntaasoo shan sano kadib aanu kala qaadan lahayn buu iminka dafirsan yahay ha kuu gaadha baa la leeyahy xilligeed shanta sano markay kuu gaadho ee marka lagugu xukumo dabeedna lagu qabanaya wixay ka qaadanayso ayuunbaa lagugu xukminaya iminka dacwaddaadu masmuuca maaha oo la dhegaysan maayo baa la leeyahay walaa tusmacu dacwaa daynin mu'ajalin la dhegaysan maayo filaa saxi haddaan qabno wallahu aclam فصل فيما يتعلق بجواب المدعى عليه waxaa halkan sheekhu inooga hadlayaa fasalkan waxyaalaha balla xidhiidha jawaabta qofka wax loo sheeganayo waataynu soo tilmaanay dacwaddu inay ku wareegto shan arrimood ka wareeyo ahaa dacwo iyo jawaabteeda yemiin iyo nukuul marka waxau halkan sheekhu inooga gelayaa bal dacwaddii waynu soo tilmaannay iyo shuruuddeedii waynu soo tilmaannay bal jawaabtii muddaca calayhiga asara idaa asara marka uu ku adkaysto almuddacaa calayhi qofkii wax loo sheeganaya cala sukuuti aamus can jawaabi dacwaa dacwadda jawaabteedii uu ka aamuso jucila waxaa laga dhigayaa ka munkirin mid waxaa inkirsanoo naakilin dhaartiina diiday fain iddacaa hadduu sheegto casharatan toban oo faqaala u yidhaha laa talzamuni alcashara tobankaasi laazim iguma aha lam yakfi ma kaafinayo xataa yaquula ilaa uu yidhaahdo walaa bacduhaa barhkeedna laazim iguma aha wakadaa saasuu yaxlifu una dhaaran ee fain xalafa hadduu dhaarto calaa nafyi alcashara tobankaa nafyinteeda un hadduu ku dhaarto oo waqtasara calayhi uu ku gaabsado fa naakilun naakil ayuu noqonayaa فيحلف المدعي مدعيga wuxuu ku dhaaranayaa calى اstiحqاaqi duna الcaشhaرة tobanka wax ka soo hooseeya mudashadeeda bijuzin juz ka hooseeya wayaakhudhu waanu qaadanayaa waxau sheekhu yidhi qofkii marka dacwad loo sheegto dacwaddaasina masmuuco ay noqoto macnaha masmuuco dacwad la maqli karo oo shuruuddeedii ay u dhan tahay marka qofkii loo sheegto ee dabeedna uu aamuso ee uu ku adkaysta cala sukuut can jawaabi dacwa dacwaddii ka jawaabkeedii buu ku adkaystay inuu ka aamuso markaa da dawaq dawaq ku dhacay iyo doqonniimo iyo waxaana uma aamusine shibun buu yidhi jucila waxaa la yeelayaa xukunkiisa ka munkirin qof diidan shaygaa loo sheeganayo waxaa laga dhigayaa qof diiday oo qof yidhi shaygaa layguma laha lay sheeganaya ayuu ka dhigan yahay jucila xukmu ka munkirin lilmutacaddi shaygaa loo sheeganaya qof inkiroo kalaa laga dhigay wa naakilin ka munkirin naakilin mid diidanoo naakilin weliba dhaartiina diiday nukuulku waa dhaarta diideed qof intuu shaygii inkiray dhaarteediina diiday ayuu noqonayaa mar hadday sidaa tahay dhaartii waxaa lagu celinayaa muddacaa calayhiga weliba qaadiga ayaa wuxuu ka odhanaya waar dacwadda ka jawaab haddii kale naakil ban kaa dhigi haddii laakiin dee dawakhaadun waxaan loo sheegtay iyo waxaanuni ay maskax guuriyaan oo uu dawaq ku dhaco ama masalan dee qabinnimo iyo qof iska doqon oo iska habeen oon waxaanba garanaynin dee waa loo sharaxiyo markaa waxaa la eegi bal hadda inuu intaa dabadeed jawaabo haddiise ninkan muddaca calayhigaahi aanu aamus ku adkaysanee uu jawaabo jawaabihiisii baa kala haddaba si noqonaya oo jawaab daabaqaysa wixii lawe lagu dacwiyey iyo midaan daabaqaynin oon daboolaynin bay noqonaysaa marka wuxuu sheekhu uhi fa in iddacaa hadduu qofkii wax sheeganayay ku sheegto casharatan misalaan toban buu ku sheegtay fa qaala jawaabtii baa wuxuu ku yidhi laa talzamuni alcashara tobankaasi aniga laazim iguma aha tobankaasi toban waajib aniga igu amaaha uu ninkaas doonayaa haddii uu deeqiro u yidhaahdo shaygaa waa laygu leeyahay waa siyuun hadduuse yidhaahdo tobankaasi waajib iguma aha lam yakfi taasi jawaab ahaan uguma filla xataa yaquula ilaa uu yidhaahdo walaa bacduhaa tobankaa iyo barhkeed toona layguma leh tobankaa iyo barhkeed midnaba layguma leh wakada yaxlifu sidaasaanu u dhaaranayaa maxaa yeelay qofkan dee tobanka sheeganaya juz kasta wuu sheeganayaa mar hadduu tobankaa qayb kasta oo ka mida sheeganayo dee waxaa la shardiyaa diidmada la diidayo iyo dhaarta lagu dhaaranayaba in ay dacwaddii daboosho maxaa yeelay markuu leeyahay tobankaasi waajibiguma aha waxay ka dhigantahay dhammaanteed hadalkaasi ma anfinayo ama ma reebayo in sagaaloo kale lagu leeyahay aniga tobankaa uu ninkaasi sheeganayo iguma leh macnaa wax ka yar in lagu leeyahay maarka ma anfinayso fa in xalafa calaa nafyi alcashara toban layguma laha un buu yidhi tobankaasaanu ku dhaartay inaan lagu lahayn waqtasara waanu ku gaabsaday dhaartiina intaasuu caleyhi intaasuu ku gaabsay fa naakilun wuxuu noqonayaa qof dhaarteedii diiday camaa duuna alcashara tobanka wixii ka hooseeyey dhaarteedii qof diiday buu noqonayaa fa yaxlifu lmuddaci ninkii muddaciga habaa dhaaran muxuu ku dhaaranayaa calaa istixqaaqi duuna alcasharati bijuz'in tobanka wax ka hooseeyo juz-un wax ka hooseeyo wax qayb un ka hooseeyo tobanka walow juzkaasi haba yaraade eh tobanka wax juz-un ka hooseeyo mudashadeeda ayuu ku dhaaran wayaakuduhu dabeedna maa duuna alcashara ayuu qaadanayaa waidaa madacaa marka uu sheegto waida dacaa marka uu sheegto maalan maal ayuu sheegtay mudaafan oo loo tiriyey ilaa sababin sabab ka aqradtuka waan ku amaahiyey weeye kadaa waxaasaan ku amaahiyey kafaahu fi ljawaabi waxa ku filan laa tastaxiqu calaya shayan waxba iguma iguma lihin ow shufcatan buu sheegtay kafaahu waxa ku filan laa tastaxiqu calaya shayan iguma lihin ow laa tastaxiqu ma mudnid tasliima shiksi qaybka inaan kuu dhiibo iguma lihin wayaxlifu waxa uu ku dhaaran calaa xasabi jawaabihi haadaa jawaabtiisa qadarkeedu mu ku dhaaran fain ajaaba hadduu ku jawaab binafsi binafyi sababin madkuur xalaf calayh buu ku dhaaran waqiila waxaa lahu waxaa u sugnaaday alxalifu inuu ku dhaartay binafyi lmutlaq diidmo aan waxba lagu xidhin waxau sheekhu yidhi ninbaa wuxuu nin u sheeganayaa xoolo lacagtaasaan ku leeyahay un ma lehe sababteediina wuu sheegay wuxuu leeyahay ninkaa waxaan ku leeyahay milyan aan amaahiyey aqradtuka kadaa warniyo intaasaan ku amaahiyey buui milyankaasaan ku amaahiyey on kugu leeyahay si kafaahu filjawaabi dacwaddaa jawaabteeda waxa kaga filan ninka muddo calayhiga laa tastaxiqu calaya shay-an warniyo waxba aniga iguma lihid laa tastaxiqu ma maad mudan calaya shay waxalla waxaad igu mudantay ma jiro ow shufcatan ama shufcuu sheeganayaayoo dee wuxuu leeyahay qayb kanaad iibsatay nin baan wada lahaynoo dee markaa inaan shufcaysaan dooyo shufcadaasaan kugu muto kafaahu fi ljawaabi waxaa jawaabta kaga filan laa tastaxiqu calaya shay waxba iguma lihi waxba igumaad mudanin aw laa tastaxiqu ama igumaad mudanin tasliima shiksi shiksiga baataynu soo tilmaano waa qaybkaada shufcaysanaya ayuu ahaa qaybkaa inaan ku dhiibo iguma lihid ayuu odhanaya waxba jihada waxba imaad amaahinin inuu u banbaxaa waxba iyadu shardi maaha maxaa yeelay waxaa dhici kartaa dee inuu amaahiyey laakiin uu siiyey ama uu ka daayey marka hadduu yidhahdo waad i amaahisay oo waa run laakiin waataan ku siiyey mar haddaad qirto halkaasaa lagu fadhiisanaya markaa waad igula waad i amaahisay soo maaha laakiin waataan ku siiyey waxaa la leeyihin jooji haddaba inaan lagu amaahiyey waad qiratay inaad bixisay haddaba markhaatigeedii keen marka halkaa inuu markhaati waayo wixiiba ninkii dhakadiisa noqdaan ayaa dhici karta wayaxlifu waxaanu ku dhaaranayaa ninkaa muddacalayga calaa xasbi ama calaa xasabi jawaabi haadaa jawaabtiisan qadarkeedunbuu ku dhaaran fain ajaaba hadduu ku jawaabay binafyi sababi lmadkuur sababkaa aan sheegnay waxba imaad amaahinin hadduu markii horeba istaagay xalafa calayhi wuxuu ku dhaaran waxba imaad amaahinin wa qiila waxaa la yidhi lahu waxause alxalifu binafyi lmutlaq waxba iguma lihid isagoo markii hore yidhi waxba imaad amaahinin marka dambe inuu ku dhaarto wallahi inaandu waxba igu lahayn oo nafyi mutlaqa isagoo ku jawaabay oo kale ayuun bay ka dhigantahy ka horena wuxuu leeyahay maya si ay dhaartu jawaabta waxaanuu ku jawaabay ninku si uu ugu dhaar maro waa inuu sidaa yidhaahdo walow kaana hadduu yahay biyadihi gacantiisa marhuunu shay rahan oo mukran ama shay laga keeyey waddacaahu maalikuhu maaligiisii baa sheegtay kafaahu waxaa ku filan laa yalzamunii tasliimuhu inaan kuu dhiiba waajibigu maaha falaw ictalafa bilmilki haddaba hadduu qirto milkiga wadaca rahna iyo welijaarata uu sheegto fasaxiixu waxa way annahu laa yuqbalu lagama aqbalay ilaa bibayinatin mooyaane fain cajiza canhaa haddaanu markhaatigii karaynin oo wakhaafa uu ka baqda awalan marka hore in ictarafa hadduu bilmilki qirto jaxdahu inuu diidayo arrahna iyo werijaarataba faxiilatuhu waxa weeye an yaquula inuu idhaahdo in iddacaytay milkan mutlaqan haddaad sheegato falaa yalzamunii tasliimun igu waajib maaha wain iddacayta haddaad sheegta marhunanna faadkurhu sheeg liujiba si aan uga jawaabo waxa uu sheekhu leeyahay hadduu ninku gacanta ku hayo shay rahana shay marhuuna oo la raandiga ayuu gacanta ku hayaa oo mukran ama shay laga kireeyey buu gacanta ku gaari uu kiraystay ama masalan gaari la raandigay buu haystaa wadacahu maalikuhu ninkii lahaa ayuunbaa siday ka noqotayba ninkii soo dacweeyey oo yidhi shaygayganuu iga haystaa kafaahu waxaa kaga filan jawaabta la yalzamunii tasliimuhu warniyow inaan inaan u dhiibaa ninkaa gaadhiga ama shayga waajibigu maaha ayuu odhanaya hadduuse baxar galo falow ictarafa bilmilki hadduu milkiga qirtuu idhaahdo waan qirsanahay inuu gaarigiisa ama shaygiisii yahay wadaca rahna walijaara laakiin uu yidhahdo wuu i rahan dhigay ama wuu iga kiray ninkii mudcigaana waxba kama jiraana gaarigayga bilaash buu ku haystaa buuhi fasaxiixu annahu laa yuqbal laga aqbali maayo ninkaa rahanti iyo kirada sheeganaya ilaa bibayinatin markhaati mooyaane waxaa la leeyahy ninkan saw inuu wixiisii yahay umaad qirin haasoo maad odhan kiraan ku haystaa ama rahan caddayso inaad rahan iyo kira ku haysato xayday waxa uu sheegay inaanu jirin weeye fa in cajaza haddaba hadduu kari waayo markhaati ma haysto wakhaafa waxaanu ka baqanayaa awalan in ictirafdaasay ku xidhantay wakhaafa waxaanu ka baqanayaa in ictarafa awalan marka horeba bilmilki hadduu milkiga qirto uu yidhahdo shaygan isaga ayaale marka horeba wuxuu ka baqanayaa hadduu qirto jaxdahu rahna jaxdahu waa khaafa mafcuulkeedii waxa weeye fain cajaza canhaa haddaanu markhaatigii haynin oo wakhaafa uu ka baqdo in ictarafa awalan bilmilki marka horeba milkiga hadduu u qiro jaxdahu inuu diido ninkani arahna waljaar eegay kirana ma haysta markhaatigii kira ama rahneed markaa wuxuu isleeyahy marka horeba haddaad tidhaahdo waa shaygaagii ee wiiyo kireemu iraaniga markhaati uma haysatid markaa baxarkaa horeba ha gelina sidaad yeeshaa faxiilatu wuxuu leeyahy sheekha xeeladda ninka muddo caley buu samayn karaa waxa weeye an yaquula inuu yidhaahdo markuu taa ka baqanaya ninkana daalin yahay markhaatina aanu haysanin hadduu milkiga marka warrayso qirana inaanu tan dambe markhaati u helayn ba ogiyo dabeedna shaygii laga kaxaysanayo dee shaygiina uu kiraystay ama uu rahan yaallay faxiilatuhu xeeladiisu waxa weeye an yaquula inuu yidhaahdo in iddacayta waniyo haddaad sheeganayso milkan mutlaqan milki haddaad sheeganayso rahan iyo kira iyo waxba toonaanay ku jira adle shaygaa anaa leh fala yalzamuni tasliimu waxaad sheeganaysa inaan ku dhiiba waajibku maaha wain iddacayta haddaad sheeganaysa milkan marhuunan shay marhuuna oo anigu rahan aanu haystay ama aan kiraystayna fadkurhu dee sheegtaa soo bambax liujiba si aan kugu jawaabo marka muqirna noqon maayo arrintaana nin qirtay markaa noqon maayo waida dacaa calayhi caynan marka uu shay cayna u sheegto faqaala uu yidhahda laysa hiya lii anigu malihi aw hiya lirajulin laa acrifuni aanan garanayn baad aw hiya liibni aifli inankayga yar baad oo waqfun cala lfuqaraa'i baa lagu waqfay oo masjidkadaa falasaxu annahu laa tansarifu lkhusuumatu doodii ka leexan mayso walaa tunsacu minhu lagana qaadi maayo bale yuxallifuhu lmuddaci muddacigu wuxuu ku dhaasan annahu laa yalzimuhu tasliimun udhiibidi inaanay waajib ku ahayn in lam takun bayina haddaanay markhaati jirin waxau sheekhu leeyahay haddii uu qof ku sheegto cayn ayuu ku sheegtay wuxuu hi gaarigaasaan leeyahay neefkaasaan leeyahay aqalkaasaan leeyahay fa qaala ninkii muddacaligana jawaabtii wuxu hi laysa hiya li war anigu sheegan melihi aad sheeganayso yaale mooyi melihi anugu amaa wuxuu yidhi hiya lirajulin laa acrifuhu nin aanan garanaynin ayaa igaga tegayoo nin aanan garanayn baan u haya ama wuxu hiya liibni aifli inankayga yar ama ninkaa waalaneen dhalay ama inankayga yar ayaa leh oo waqfun cala alfuqaraa ama shayganba fuqaradaa lagu waqfay oo masjidkada ama masaajidka caynkaasaa lagu waqfay fal asaxu asax waxa weeye laa tansarifu lkhusuumatu hortu ninkan doodda iyo dacwadda ka joogsan mayso laa tansarifu ka leexan mayso alkhusuumatu doodda iyo muranka ka weecan mayso walaa tunsacu minhu lagana qaadi maayo shaygii maxaa yeele dee shaygaa isagaa gacanta ku hayey hadda wax gacantiisii ka suuliyaana may ka soo bixin cid kaloo mudatayna may muuqanin maxaa haddaa la yeeli bale yuxallifu lmuddaci ninkan muddacigaabaa wuxuu ku dhaarsanayaa annahu laa yalzamuhu tasliimun wuxuu odhan aniga ii mar in aanay waajib kugu ahayn shaygaa inaad aniga ii dhiibtaa oo aniga aanad ii aqoonsanin aniga inaad ii dhiibtaa inaanay waajib ku ahayn ii mar buu odhanaya waa in lam takun bayina haddii aanay meeshaa markhaati jirin waxaa laga yaabaa marka dhaartaalma inuu qirtaba ama uu diido mudicigu dabeetana uu dhaarto wa in aqaraa haddaba hadduu u qiro bihi shaygan limucayanin mid mucayan oo xaadirin jooga ayuu qira yumkinu ay suurtakal tahay ina mukhaasamatuhu iyo wa taxliifuhu ta in lala dooda iyo in la dhaariya su-ila waa la weydiin fa in sadaqahu hadduu rumeeyo saarat ilkhusuumatu macahu isaga ay ku wareegi doodi ee wain kadaba hadduu beeniyo turika fii yadi lmuqri baa lagaga tegey waqiila waxaa layihi tusallamu ilaa yadi lmuddaci baa loo dhiibay waqiila waxaa la yaxfadahu lxaakimu xaakimka ayaa ilaalin liduhuuri maaliki ilaa duhuuri maalikii ilaa maalik uu ka soo daahiraya xaakimka ayaa ilaalinaya waxau sheekhu yidhi shaygii ninka caynta ahaa ee loo sheegtay ayaa wuxuu u qiray limucayanin xaadirin nin mucayana oo la cayimay oo jooga waar ninkan hebel la yidhaaha imka suuqa joogaa leh yumkinu mukhaasamatuhu wa taxliifuhu waana shaksi dee lanala doodi kara lana dhaarin karo waa shaksi lanala doodi kara lana dhaarin karo markay sidaa tahay su-ila waa la weydiin shaksigaasa la weydiin waxaa la warkaale baa la odhan ninkan aanu shaygan ku haysanaa ninkiina wuxuu idhi adiga ayaa leh ka warran baa la odhan fain sadaquu hadduu rumeeyuu yidhaahda anigaa le shayganoo ninkan u dhiibtay saarat ilkhusuumatu macahu isagun baa lala doodi kii hore inta la yskaga hadho iyuunbaa isaga lala doodaya maxaa yila isagaa dee shaygii leh dacwadduna dee laba shaksi oo murmaya ayuunbay ka dhaxaysaa markaas mukhaasabatu wa taxliifu ay suurto gelaysana dee wuxuu kaga saarayaa sabigii iyo kii waalaa iyo ayuu kaga saarayaa meesha wain kadaba oo haddaba hadduu beeniyo uu yidhaahdo war anigu shaqa kuma lehi shayganuu ila soo doonanayo wuxuu arkay meeshan in baxar ka soo socdoo dee dacwad iyo imtixaan isku rakiban yahay markaasuu beeniy shaqa kuma lehi buuhi aniga waxaa turika fii yadi lmuqiri ninkan qiray gacantiisa ayaa lagu dayn gacantiisa ayaa lagu daynayaa wa qiila waxaa la yidhi tusallabu ilaa yadi lmuddaci ninka muddacigaa ayaa loo dhiibi maxaa yeele cid kaloo ku haysataaba ma jirto kanunbaa sheeganaya kii haystay ma lihi buuhi kii kaleu ku sheegayna ma lihi buuhi dee ninkii muddacigaa markaa ha loo dhiibo laga kala yaacayo wa qiila waxaa la yidhi yaxfaduhu lxaakimu xaakimka ayaa ilaalinaya liduhuuri maalikin intuu maaligii lahaa soo baxayo xaakimka ka qaado keena haddaba wain aqara bihi hadduu qira liqaa'ibin mid maqan falasaxu asaxaxo insiraafu lkhusuumati canhu inay ka weecaan wa yuuqafu lamrina waa la joojin xataa yaqduma alqaa'ibu intuu ka maqanay soo gelayo fain kaana lilmuddaci bayinatun qadaa biha wuu ku xukumi wa huwa qadaa'un calaa qaa'ibin weeyaano fayaxlifu macahaa wuu la dhaaran waqiila waxaa la yidhi calaa xaadirin waa xugun qof xaadira lagu xukumayo oo kale waxau sheekhu yidhi waxaynu nihi qofkii la qabsaday baa u qiray mid xaadir oo jooga wuxuu hadda u qiray liqaybin mid maqan mid maqan ayuu u qiray wuxuu yihi ninka hebel la yidhaahdo ee dalkaba ka maqanee meelaha debadaha qabtay ninkaasaa leh falasaxu insiraafu lkhusuumati canhu doodii hortu ninkan way ka joogsan iyo dacwaddii wa yuuqafu lamra arrinkana waa la joojin arrinkana waa la joojinayaa markaan markhaatiradi xataa yaqduma alkaybu intuu ka maqani imanayo ee uu sheegay waa la joojinayaa maxaa yih hadduu kaasi yimaado qofkan u qiro dee wuu sii qaadan laha fain kaana lilmuddaci bayinatun ka sheeganaya hadduu markhaati haysto qudiya bihaa waa loogu xukmin oo cayntana waa loo dhiibi ama qadaa bihaa wuu xukmin wa huwa qadaa'un calaa qaa'ibin waana xugun nin maqan la xukminayo oo fa yaxlifu macaha yemiinteenu ni yemiinulistidhaar baa la yidhaahdaa mar haddii qof maqan lagu xukuminayo waa inuu dhaartiina ku maraa inaanu ka qaadanin kana saamixin dhaartii caynkaas ahay ilaa iminka ugu baaqi yahay waqiila waxaa lihi calaa xaadirin warmay waa qada nin xaadira la xukumayo dee markaa waxba dhaar la raacin maayo wamaa shayga qubila la aqbalay iqraaru cabdin addoon qirashadii bihi isaga qirtay ka cuquubatinba weeyaane fadacwaa calayhi wa calayhi ljawaab jawaabtana isagaa lagu leeyay wamaa laa wixii aan sa ahayna ka arshinba weeyaane facala sayidi sayidka ayay ahaa halkan wuxuu sheekhu leeyahay kii xorta ahaabay kaasi ahay addoonkiibu halkan isna qaacido yari naga siiyey wuxuuhi wax allaaliye wixii addoonku hadduu qirta la aqbali jiray addoonku hadduu qirto wixii la aqbali jir waa cuquuba masala aadami xad dee aadami buu markaa wax ka dilay wuu qadfay waxyaalaha iqraarkiisa waa la aqbalaya fadacwaa calayhi dacwaddii isagay ku socono isagaa la dacweyn wa calayhi ljawaab jawaabtana isaga ayaa laga doonayaa maxayla isagun baa dee iqraarkiisa la aqbalayay oo aharka waxa ka imanayaana dee isagun bay dul saaran tahay wamaa laa wixii aan iqraarkiisa la aqbali jirna ka arshin dee wuxuu sheeganaya arshi inuu masalan wax dilay inuu shay ceebeeyey oo arshi saa kaga sugmay facala sayidii sayidka ayaa dacwadda lagu leeyo la dacweynaya ilaa waa xoolihiisii isagaa sayidka ayaanay jawaabtu ahaata فصل في كيفية الحلف والتغليظ فيه وفي ضابط الحلف waxau halkan sheekhu inooga hadlaya bal qaabka loo dhaarto iyo dhaarta adkaynteedii tuqalladu waa la adkayn yamiinu muddacin mid sheeganaya dhaartii waa muddaca calayhi iyo midii loo sheeganayaba fii maa shayga laysa bimaalin aan ahayn walaa yuqsadu bihi maalun aan looga qastinin iyo wa fii maalin xoolo yabluqu nisaabu zakaatin gaadha wa sabaqa bayaanu taqliidi caddaynta adkaynta caddaynteeduna waxay noogu soo hormartay fi licaani licaan bay noogu soo hormartay wuxuu sheekhu yidhi dhaarta ninka muduciga ee marduudada ah lagu celiyey ama marka uu muducigu shaahid la dhaaranaya hal markhaati intuu taagay uu kabayo ile labada jeer inuu muduci dhaaran karaa iyo inay dee baabulqaslaamo tahay waa muddaca calayhi iyo dhaarta muddaca calayhigaba waa la adkayn maxaa lagu adkeeyey markan waxaa lagu dhaaranayaana fii maa laysa bimaali waxaan maal ahayn walaa yuqsad bihi maal maalna aan looga qastin guurkii nikaaxii licaankii masalan qisaastii xorayntii wakaaladii waxyaalaha noocaas oo kalea sheeg ka dhaarashadooda iyo ku dhaarashadoodaba waa la adkaynayaa wa fii maalin yabluqu nisaaba zakaatin iyo xoolo nisaab sake gaadhaya xoolo sake goysa haddii laysu sheeganayana dhaarteeda waa la adkaynaya oo waa sunna in la adkeeyo marka adkayntuna waxay ka dhigan tahay dee dhaartana marka u horraysaba waxaa loo jideeyey in tacaddiga dadka lagaga joojiyo markaas si dadku ay uga joogsaan in lasii adkeeyaa way wanaagsan tahay waxaa kaluu sheekhu uhi wa sabaqa bayaanu taqliidi adkaynta caddaynteeduna waxay noogu soo hormartay fii kitaabi licaani licaan bay noogu soo hormartay markaa saddex arrimood baa lagu adkaynaya zamaanka waktiga waa laga adkaynayo galab jumcaad oo casar dabadi ah de waa kii xadiidkuna ku soo arooro dhaarteedu way adagtay casar jumcaad ayaa xagga waktiga lagu adkaynaya haddaanay jumco ahayna casar goor casara xagga makaankaa lagu adkaynayo meeshaa la joogo meesha ugu sharafta badan de haddii maka la joogo maqaamka agtiisae haddii madiine la joogo meelbay ahay haddii markaa dee xaggaa la joogo qudus masjidul aqsada ayay ahay haddii mar habyoolha kale la joogo dee masjidka ugu weyn ayaa la geyn mimbarkiisa waxaa kaloo lagu adkeynaya dee dad soo xaadiro oo dhaarta dhegaysta waxba se dhaarta inay dad soo xaadiraan halkan sida rawdaha uu ku sheegay sheekhu waxba iyadu looma baahna waxyaalaha kale lagu adkeeyo waxaa ka mid a asmaadoo loo kordhiyo waxaa la odhanayaa ma waxa wallaahi ilaahay aan alla kala jirin isaga mooyaane ilaahay qeybka ogaa waxa jooga sir iya wax wax salaba ogaa yani saasaa loo kordhinayaayo in asmaada lagu sii kululayo lagu sii kordhiyaana allaha qahaarka in wax ka qarsooni jirin waa markaa iska wanaagsantay si uu dee qofku u yar khalkhalo hadduu markaa dhaar beena ku socday uu joogsado u cabsado iyo in aladiina yashtaruun bicabdillahi wa imaanihim hamanan qaliilan in lagu akriyaayo way wanaagsantay waxaa kaloo yidhaahdeen oo ay sameeyeen ibnu zubayr iyo culimo fara badani kitaabka qur-aankana in halkaa dhabta loo saaro iyadana way iska wanaagsantahay bay idhahen beryihii dambana dhabtiiba inta laga rogay baa gacanta yani iyadana loogu rogayo way iska wanaagsantahay bay dhahen wadaadowta baajuuriga waxa ban kusii arkay haddii loo kala saaro oo bare loo soo saaraana dee kaba sii wanaagsan baaya marka waxyaalahaas ayaa lagu adkaynaya laakiin waxaan sharci ahayn in lagu adkeeyo masalan in la yidhaha furiin ku dhaara iyo nadar iyo waxyaala caynkaasa in la yidhahdo taasi ma bannaana imaamu shaaficina wuxuu ihi hadday imaamka soo gaadho nin qaadi inuu dadka ku dhaariyo dalaaq ama furniin iyo wax caynkaasa nadar iyo casalow can ilxukm waa nin jaahila waa in laga eriyaa shaqada dadkeennana maanta waxaa la yidhaahdo xilaha ayaa ayaa wallaha kaga weyn waa wax jira haddii la yidhaha xilo fur oo dabadulga warwareejinaya haddiise la yidhaahdo ilaahay toban jeer mar waa maraya dee kuwa mid caayayaba maxaabay dhaari t waabu caayayaabe e ilaahay buu caayaya malaa'igtii buu caayay diintii buu caayay marka dhaari maxay macnaheedu keenaysa dumarkuna waxay yidhahdaan ayadana waxaa loo raaciyaa bay yidhah haddaan mubaati ribaygu kaa soo dhacaa bay yidhahdeen ayaa loo raaciya beri baan islaamay isu dhaariyo islaamna baa tihi ma dhamma ma dhamma maxaa dhacay baana waxay tii dee dhaartii dumarka kumaa darin oo dhaarta dumarka maxaa la yidhaha markaa zaydin waxaa la yidhaahdaa ma waa tii ribaygu kaa soo dhacaa way tii wax sharciya maaha taas wayaxlifu wuxuu ku dhaaran qofku cala albatti go-naan buu ku dhaaran fii ficlihi ficilkiisa wakadaa ficli kayrina waa lamid in kaana ihbaatan hadduu yahay wain kaana nafyan hadduu yahayna facalaa nafyi alcilmi buu ku dhaaran walow iddacaa hadduu sheegto daynan limuwaritihi dayn ku dhexlayay leeyahay faqaala wuhi abra'anii wuu iga beriyeelay xalafa calaa nafyi lcilmi inaanu ogayn bilbaraa'ati ka beriyeelidaas ayuu ku dhaaran ee walow qaala hadduu dhaha janaa cabduka calaya addoonkaagii bay waxyeeleeyey bimaa yuujibu kadaa